والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها هي مدحت كلا أورك سولتا طبعا كنا فرديا وزيرك حبناها بارلمانكا مدحت حسبية قرنكا قهد الصحافة مروين يا مدنيان دليرة بدنا هلكا فرديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan hambalyaynayaa ururka soolta oo inoo soo agaasimay xafladda inteennana isugu keen yeedhay waxaan kaloo hambalyaynayaa maanta oo adduunyada iyo caalamkaba laga xusaayo maalinta saxaafadda bahda saxaafadda somalilan ayagana waan hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo jiro oo waara waxay ila tahay madashanaynu isugu dhib waxay ahayd maanta xuska saxaafadda inaynu ka hadalno saxaafadda in lagu xadgudbay iyo inaan lagu xadgudbin in laga hadlano maxaanku dhahdaa waynu u nimi ururada mucaaridka ahee qaran iyo qolada madasha labadaba in annaka wax naga sheegaanna waanu u nimi inta kolley naga mudan in laga jawaabana waan ka odhanayna marka ugu horeysa kama aan xumin ama iskuma aynu diidanin in saxaafadeenna somalilan distorian iyo shuruucda dalka inoo taallaa inay intuba yihiin saxaafad madax bannaan qaran ahaanna aynu ku taabagelinno inuu noqdo saxaafad madax bannaan qaran ahaanna waynu u ogollahay annaku xusbi ahaan kulmiyana waanu ogollahay qolyaha maxaanku idhaahdaayee mucaaridka ah intii annakana odhanayaanna waxba annaka iyo saxaafadda isugu soo kaaya toosinine madalaanu leenoo madashaanu ka wada hadlayna runtii iyadoo mabda-iyana taa ogon lahay xildhibaanadii golaha wakiiladuna ay ka hadleen xeerarka saxaafadda waxaynu u baahannahay saxaafadeenna madax banaanideeda inaynu taa u baahannahay inoo ka wada hadli mayno hase ahaatee su-aal baynu isweydiinaynaa saxaafaddu waa saxaafad shuruucda dalka u taallaa ayaga ku-xadgudubkooda iyo ka tallaabsigooda xuquuq ma u leeyihiin inay intaa ay ku tallaabsadaan waxaan iminkaan halka ka xusaya ururadii doorashadii golaha deegaanka markii ay dhammaatay ururadii siyaasiga ahaa ee soo baxay bay kala galeen waxaan aad u xasuustaa annagoo ururka xaqsoon wada hadlayna ayaa laba suxufi baa noo yimid mid baa iminka halka jooga waxay dhahdeen war baanu doonaynaa waxaan ku idhi guddi aan anigu guddoomiye ka hoo kulmiyaa bay wada hadlayeen heshiiskii aanu geli lahayn weli nooma dhammaanina na suga wuxuu igu yidhi haddaad iminka warrami weyda waxaanu qoraynaa in lagu kala tegay oo lagu kala kacay aroortiina intiibuu qoray horta efegiska joornaalisamkeeda iyo aragtiyahooda yuusuf cabdi gaboobe waan kula ogolahay in musuq maasuqa lala hadlo laga hadlo waan kula ogolahay in annaka bolosiga iyaga ay ka mid noqoto inaanu musuq maasuqa ka dagaalano laakiin haddii bolosiga jaraa'idkeenu uu noqdo jariidad soo saar cidaad rabto wax kaga sheeg cadaawad ha la abuuro ha lagu kala aargoosto joornaalisamkeenna abuurmi dhaqi mayso waayo haddii kale nin weliba ma jariidad buu samaysanayaa ninka uu rooga doonayo uu ku maago miyay naga suuro gashaa aniga waxay ila tahay si mas-uuliyadi ku jirto marka aynu doonayno inaynu arrintan uga hadalno waxaad ka soo qaataa ciidamada qaranka oo kale masiilayaa leh adduunyada jaraa'idka jira siday wax uga sheegaan ciidamadooda qaranka maraykankiiba hadday jeer waxay dhahdaan marka madaxweynuhu dagaalka waxgeliyo ayay baarlamentariyanku markay taageerayaanba waxay dhahdaan waa inaynu difaacna inamadeenna dagaalka ku jira iyo hablaheenna dagaalka ku jira ciidamadeenna jaraa'idkeenna waxaad arkaysaa iyagoo ciidamada qaranka wax ka sheegaya ciidamada qaranka siilaaya ma laha xisbiyada mucaaribku iyagaa ciidamada qarankay ka sheegayeen ciidamada qaranka dee siilaaya ma laha kulmiya ma laha waxaynu leenahay jaraa'idkeenna internationally cabdiraxmaan cabdiqaadir waa ka yidhi dabadaan ka imiyo bahar waa yees siday wax u qoraan kuweenu uma qoraan waa yees kuweenu siday wax u qoraanna waa si personala marka nin la hadlaayo siilaayadii xaaskiisa xil looma dhiiban jaraa'idku markii xaaska siilaayo caayayaan iyo ka hadlayaan waa mucaarid yees waan ogolahay madashaan halka wada fadhinaa maxamed xaashaan fadhiya shalinta dowladdu ahaa wasiirka maaliyaddu ahaa haddii maalintuu wasiir ka yahayna ay dowladdu wada malab tahay maalintuu ka baxana ay wada xun tahay maxaa laga yeelaya booba shalinta saaxiibkay wuxuu ahaa wasiirka warfaafintuu ahaa su-aalaadka maanta taagan ee saxaafadda maalintii cabdiraxmaan yuusuf ducaale booba uu wasiirka ka ahaana way taagnaayeen ma maalintii cabdilaahi xukuusa noqday wada xumaanaya waxaan odhan lahaa si mas-uuliyadeed markaynu uga fikirno waa aan qabaa jaraa'idka haatur qubaal arrintooda ururka soolja qoladii maxaanku dhahdaaye labadaa mehradood lahayd in la ysaga yimaado ururka soolja waa ururka bahda saxaafadda ay ku midaysan yihiin mey maxamed yuusuf sawkaa maaha marka anigu waxaan qabaa in laysaga yimaado inan faraha laysku fiiqfiiqin in iyagana xaqooda la siiyo iyaguna xuquuqda lagu leeyahay ay bixiyaan oo dabadeedna laga wada hadlo wasiirkii warfaafintuna wuu jooga ma xaal ma rabno kulmiyana xaal kaama rabo siiraayana xaal kaama rabo haddii lagugu xadgudbay in xadgudubka lagaa ilaaliyaa la rabaa haddaad xadgudubtay xadgudubkaaga jabidada inaad ka baxdaabaa la rabaa anugu waan ka dhowahay oradii halkan tidhi maxkamadaha si sharciyaha loo geeyo anigu ma qabantaha laakiin waxaan qabaa in laga wada waayo wax walba laguma dhammeeya maxkamad orada maxaaridku hadda waa kii ucid ayaa ugu qoraal badnaa maalintii xusbiga ucid uu kala jabay ee labada garab noqday ee garabka kale wadani la baxay cabdiraxmaan cira uu hogaaminayay kiiskii xusbiga ucid maxkamadu tegey maalintii waxay lahaayeen waa maxkamad yaroo siilaayan leeyo maxkamad madax bannaan maaha maxkamaddii marka ay tagtay ee kiiskii ay xukuntay garabkii uu hogaaminayay guddoomiyaha xusbiga ucid faysal cali waraabe maxkamad wanaagsan bay noqotay anigu waxaan leeyahay boqor raabi waa ka yidhi maxamedka haynayu xanaaqi boqor xanaaqi maayo laakiin su-aasha meesha taalaaba waxa weeye meelaad adigii askari waxidhaya isugu timaadeen adigoo boqoro waxa keenay su-aasha habdhaqankaa la isku weydiinaya oo waxa weeye siyaasiyiintan isku dhibaysa ee iminka halkan fadhida ee waxaan isku leh waa inay saldanaduhu ka mid noqdaan saldanaduhu ama waa inay ka dhaqanka ka mid noqdaan waayo doodahaaga waxaa ka mid ahaa madaxtooyada naaga iyo carruur baa ka taliya boqoraabi adiga hadalladaadii ka mid ahaay halkaa ma raba anigu inaan dhaafo annaka waan iminka waan garaysanayaa cabdiraxmaan cabdiqaadir intii uu nagu dhilayay xaq buu u leeyahay waan ka jawaabaynaa wadani iyo maxaan ku dhahday u cidna waan ka jawaabaynaa anu waxaan soo jeedinaynaa xusbi ahaan kulmiye kow sidii xildhibaanadu halkan ay ka sheegeen guddoomiyaha maxaanku dhahday ururka soobtana wuu sheegay wasiirka warfaafinta ee qaranka arrintaa u saabsanina uu inoo dambeeyo shirka inoo gunaanadi doono marka ugu horrayso kow yaynaan hadda wixii ka dambeeyey isla hortaagnaanin xeerarka saxaafadda qaranka aynu doonayna inay inoo taabo galaan ama kuwa maxalliga ahee ururadeenna ururada saxaafaddu ay leeyihiin iyo halka iyaga iyo xeerarka qaranku ay iskaga xidhmayaan waxaa mas-uuliyaddaa leh ururka soolja wasaarka wasiirka warfaafinta guddiyada baarlamaanka guddi hoosaadyada baarlamaanka samaynta xeerarkaa ku shaqa leh haddii ay tahay guddiga cadaaladda iyo haddii ay tahay guddiga arrimaha bulshada in xeerarkaa la dhammaystiro aanaynu ku dadaalno inaynu xeeraha wax xeerarkaa wax ka qorno waxaa la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka ayaa dee saxaafad baa jirtay dabadeedna markii laga hadlayay ayaa saxaafaddii waxyaalo fara badan bay qortay raayo badan baa la soo jeediyey wasiirkii khaarijige xilliga ee president een, dagaalkii labaad ee adduunka madaxweynihii maraykanka ee maxaanku dhahday looga jiray een, roosevelt ayaa wuxuu yidhi saxaafaddu waa mihinad waa ganacsi waa mehero dadka u furan nin waliba waa ceysaantii ceelkeen nin waliba wuxuu qoruu dadku ka akhrisanaya iyada oo ay sidaa tahay jaraa'idkeenna haddana waxaynu u baahannahay wax qorista inaad wax qortaan oo dowladda toosisaan oo karbaashtaan oo tilmaantaan oo wax ka qortaan lama diidana laakiin haddana efigiska aynu wax ku qorayna aqoonina inay ka muuqatay u baahan tahay journalistic ethics inay ka muuqatana way u baahan tahay taa macnaheedu maaha anigoo guddoomiye ku-xigeenka kulmiyaa markaan halkan ka hadlayo waar aad hanoo taataabanina waxaan nooga sheegin qolada saaxiibadeeda mucaaradka waxaa ka mid imika xusbiga muintay wadani wuxuu yahay ha laga bilaabo guddiga cadaaladda dee xusbiyada qaranku inay xeerarka qaranka ogaadaan bay ka mid tahay distoorka qoran qaranka sidii loogu qoray ee, labadii kun iyo toddobadii qaabka dowlad nidaamka dowladnimo siduu u dhismaayo ayay maanta ugu qoran yihiin ee saddexda dharnaar ka dhigaysa cadaaladda fulinta iyo xeerdejinta cadaaladana ka dhisaysa waxaa lagu magacaabo guddiga cadaaladda waynu u baahannahay innagoo xusbiyadii oo innagii kuwa kaleba ka hadlaynay intaynu ka hadalno inaynu nidhaahno wax ka waxaa laga bedelo oo labada golo qaran aynu ugu baadi doono qodobada inay eh, ku baasgareeyaan saddex dolooloo laba meelood laakiin miduu iminka siilaayo eryi karo kuma jiro wuxuu ka bedeli karaa siilaayo nimanka lagu yidhaahdo cadaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare oo weliba ay u ogolaadaan labada gole inuu siilaayo bedelo guddoomiyaha maxkamadda sare oo ay ugu ogolaadaan saddex dalooloo laba meelood laba iyo lixdan iyo laba iyo lixdan boqol iyo afar iyo lixdan laba meeloodkooda soo hela guddoomiye maxkamadeed ma bedeli karo laakiin waxaanu ogol lahay oo xoojinaynaa aragtida odhanaysa garsoorkeennu inuu maxaanku idhaahdaayey madax bannaanaado waanaanu qabnaa inuu madax bannaan yahay waxa aynu qabnaa inaynu talooyinkeeda siino waxa aan qabnaa oo soo jeedinaynaa qolada xusbiyada ee walaalahayaha ah haddii arrintaas ay aragtiya ka qabaan annana waanu la qabaynaa guddiga cadaaladda xaq baa la siinaya inaanu wada tagno waa qodob waa laba arrimaha jira ee iminka la doonaya in laga hadlo waxaa ka mid ah xusbiyada iminka halkan ka hadlaya laba ishii oo weyn baa muddadii u dambaysay nala taagnaa oo nala yaalay aanu ka wada hadlaynay labada ishii waxa weeye waa waxaa ka wada war socoteen in aanti inay yidhaahdeen labadayada xusbi wadan iyo ucid iyo madasha wadatashigu shir qaran baanu qabanaynaa waa kuwa halkan fadhiya waanu la ogolanno waanu ka wada hadalnay civil society-ga akademiga nabadda iyo horumarinta ayaa shirka noo guddoominaysay afar wiig shan wiig bil markaanu ka wada hadlaynay oo soo ururinay oo qoladayada guddoonka xusbigu aanu xukuumadda iyo madaxweynaha xusbigayaga ka soo baxay ka qancinnay oo aanu isla ogolaanay in madashii la qabto oo madaxweynaha isku qancinnay waa xusbiyadii qaranka wadahadal bay doonayaan madaxweyne adigii xusbigaaguba waa la hadlaysaan iyo xukuumadda iyo wahagaaga waa la hadlayaa oo aanu soo dhammaynay oo barrintoo isniina shirkii tegi lahayd ayay galabta oo axada intay shir jarayd xaraf ku qabteen yidhaahdeen waanu ka baxnay waa xaqiiqa waa markhaati madoon wa- waxaanu haynaa qoraalkaanu isla ogolaanay taymtayburkaanu dhiganay dadkii warqadaha loo qoray dadkii lagu casumay dadkii aanu ogolaanay inay shirkaa wax ka jeediyaan waxaan ku soo ururin lahaa waxaynu naqaanaa een, xuduudaha ay ka wada shaqeeyaan een, institutionska qaran xuduudaha ay ku wada shaqeeyaan ayaynu naqaanaa waxaan soo jeedin lahayn hadday saxaafadda tahay iyo hadday xusbiyada qaranka tahay iyo hadday golaha sharci dejinta tahay iyo haddii ay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada tahay waxaynu ka shaqaynaayo oo isugu nimaadnaa waxa weeye waa danta qaranka waa waxaan farajiduna ay tidhaahdaan national interest national interestkeena waxaynu u baahan nahay meelaha aynu iskaga mid nahay iyo meelaha aynaan iskaga midka ahayn aynu ku kala aragtinahayna waynoo waynoo kala duwan tahayo annaga iyo xusbiyada mucaaridkii meelaanu de ku kala duwan nahay laakiin in somaliland jirto waanu isla oqola waxaan kusoo ururinayaa waxaan kusoo ururinayaa oo lagama maarmaana si aynu u korino inana saxaafadeenu si aynu uga ilaalino saxaafadeenu inaanay noqonin maxaanku dhahdaayay een, waana caburinayaa maanta waa xaflad maxaanku dhahdaayay hawshan aynu ku jirno la xusaayo maalinteedii mudane wasir iyo maxaanku dhahdaayay madaxda een, soolja ee ururka saxaafadda iyo xisbiyada qaranka xisbi ahaan waxaan soo jeedinaynaa aynu si maxaanku dhahdaayey rasmi ah u soo bandhigno oo uga wada hadalno arrimaha u baahan ee iminka ismaandhaafku uu ka taagan yahay maxaanku dhahdaayey institutionska saxaafadda ee hadda xadhigooda laga cabanayana mudane wasiir waxaan leenahay xuquuqda sharciya ee ay leeyihiin ha la siiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu